wasiirka adeega bulshada iyo horumarinta dor maryam qaasim ayaa ugu baaqday qurbo joogta soomaalida ah inay ka qayb qaataan ololaha dib loogu nooleynayo waxbarashada soomaaliya oo ay dhowaantan ku dhawaaqday wasiirka ayaa wakhtigan waxa ay ku sugan tahay yurub halkaasoo ay ka wado abaabulkeeda ku saabsan barnaamijkan haruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee london kula xiriiray wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey inay faahfaahiso hindisahan waxbarashada
hindisahan waa hindisa dib loogu soo nooleynaayo waxbarashadii soomaaliya oo aan rabno caruur tiradooda gaaraysa ilaa hal milyan inay dib ugu soo laabtaan waxbarashadii iyo iskuulaadkii waxaan taargad garaynaynaa hal milyan waayo caruurta siddeed iyo toban sano ka yar ee soomaaliya maanta ku nool waxay kor u dhaafeen afar milyan marka qaybo kala duwan ayuu isugu jiraa qayb loogu talagalay caruurta yaryar oo helaya primary education iyo qayb youth oo iyagana helaya vocational training waa mashruuc ballaaran qayb iskool dib u dhisadaha ku jirto qayb waxaa ku jirto macalimiintii in dib loo habeeyo tababaro loo furo waxaa ku jira manaahijtii oo hadda aan diyaarinayna marka waa mashruuc ballaaran oo lagu soo nooleynayo waxbarashada soomaaliya waa garta marka mashruuca muddo intee la-eg baad ugu tala gasheen halka milyan inay oo arday inay iskuol ku galaan barnaamijkan waa barnaamij saddex sano ah keliyana ma aha ilmaha iskuol inay ku noqdaan waxyaabo badan ayaa barbar socdo annaga haddaan halka milyan iyo ka badan sanadkan awooddeenna noqoto inaan afar milyan iskool geyno waa geynaynaa laakiin halka milyan waa wax ugu hooseeya oo aan qabsanay waxaa barbar socda iskuol keliya ma aha inay helaan waxbarasho tayaysan waxaa barbar socda fursadda dhalinyarada la siinhaya waxaa barbar socda hal milyan ilmo oo laga tallaalayo cudurka polio ama dabaysha soomaalida sidee u taqaana waxaa barbar socda biyo oo dadkii bastor listiga ahaa inay biyo helaan adigu waa mashruuc weyn oo ilaa toddoba sideed kala mashruuc oo laakiin udubdhaxaad ama koorka uu u yahay ilmaha in wax la baro n maxaan ku idhahdaa waxbarashada aan ka hadlayno waa waxbarashadii dadweyne ee lacag la-aanta ahayd soo ma exactly waa taas waxa aan rabno waa in arday walba oo soomaaliyeed aan siinaa waxbarasho taya leh oo lacag la-aana marka goormuu bilaabanayaa wuu bilowdo qayb baa ka bilaabato dee isagii wuxuu leey time frame hadda waxaan ku jirnaa marxaladii aan samaynaynay waxaa loo yaqaana mapping oo la ogaanayo baahida iskuulaadka meesha ay ka jirto meesha iskuolka dhisanya meesha waxaan bilownay social mobilizationkii oo ololihii dadweynaha lagu dhaqaajin lahaa aniga socdaalkaygan aan kusoo gaaray yurub waa qayb ka mid ah donorskii shirarkii aan la qaadanaynay fundraisingkii waa ku dhex jirnaa so qaybtaas iyada ah waa ay bilaabatay waxaa manaahijtii diyaarintoodii waa ay bilaabatay marka marxaladii xigta oo marxaladii la bilaabi lahaa macalimiinta ururintoodii iyo tababarkoodii waa barnaamij ballaaran marka qaybihii ugu horreeyeyna waa ay ka bilowdeen xamar eventka waxaan la kulmay dadkii ugu muhiimsanaa mujtamaca soomaaliyeed madaxdii rugta ganacsiga culamaa udiinkii waa aan la kulmay way soo dhoweeyeen waddankan ingiriiska aad baa looga soo dhoweeyey then marxaladba marxalad bay noo dhiibaysaa insha allahu ilaa aan ka aragno annagoo barnaamijkan ku guulaysanay oo ilmo kastoo soomaaliya ku nool uu helay waxbarasho tayaysan sidee bay kuugu dhalatay arrintani arrintan waxay igu dhalatay marka la ii dhiibay wasaaradahan la isku dardaray oo tacliintiina ay ku jirto waxaan ka fakeray waajibkay saaran sidaan u gudan lahaa markaan arkay ubadkii soomaaliyeed ilmihii da'dooda ay ka yareed siddeed iyo toban oo waxbarasho la-aana waxa ay hor timid mustaqbalka soomaaliya soomaaliyada aan doonayo inaan arka siday u eg tahay haddii maanta ubadkan aan lala tacaalin iskuulle lagu celinin muwaadin waddankiisa wax u qaban kara aan laga dhigin dee labaatan sano kadib soomaaliyada aan raba siday u ekaan kartaa arrintaasaa walaaca igu beertay arrintaasaa hindisaha igu dhalisay arrintaas weytaa igu xambaartay waayo sida aan la soconno waxbarasho waa wax ugu horreey qofka bini aadamkana hadduusan waxba baranin dee wax uu soo kordhayay iska daaye naftiisaa halis ku jira waa garta mashruucu waa guud ahaan waddanka soo ma waa guud ahaan waddanka waa soomaaliya oo idil waa ilmo kastoo soomaaliyeed waayo su-aasha ugu dambaysa meesha uga aadan dadka soomaalida maxay tahay mashruucan dadka soomaalida waxaa uga aadan mashruuca waa mashruucoodii keliya ingiriiska waxaa ku nool nus milyan soomaali ah americana sidoo kale scandinavianka sidoo kale war waxaan idhi haddii qof kastoo soomaaliyeed uu donation bixiyo xataa shan dollar bishii loomaba baahdeenba in la raadiyo deeqbixiyayaal kale dhinaca kale hadday mashruucan u arkaan mashruuc ah ubadkoodii iyo mustaqbalkoodii oo ruux walba uu xambaaro bahda midiyaho kale inay advocate gareeyaan ka dhigtaan mashruucan mashruuc soomaaliyeed oo ay xambaaraan oo waayna iga aqbaleen tviyada soomaalida oo dhan waa ay iga aqbaleen inay mashruucan nala qaadaan qurba joogta hadda intaan kula kulmay ingiriiska dhalinyaro badan oo jaamacadaha dhameeyey waxay diyaar u yihiin inay dib ugu soo laabtaan dalkii oo free si ah volunteer ah wax ku baraan haddee annagaba soomaaliya toddobaatameeyadii iskuulaadkana iska wax u qabsa ayaa lagu dhisay tacliintana national service waa aad garanaysaa bay ila tahay intii dawladda ay diyaarinaysa macallimiin saxa marka roolka ku aadan ummadda soomaaliyeed waa mashruucoodii waa inay u istaagaan ruux walba wixii karaankiisa ana uusan ka hagranin wasiirka adeega bulshada iyo horumarinta dictores maryam qaasim ayay taasi ahayd oo iyadoo london joogta khadka taleefoonka ugu waramaysay haruun macruuf oo jooga washington